Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee kasoo jeeday deegaanada uu ka aramiya maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay aqbaleen shirkii uu ku baaqay Axmed Madoobe xildhibaanada ka hadlay ku baaqitaanka shirkaas waxaa ka mid ah xildhibaan xasan firimbi kaasoo sheegay in ka badan afartan xildhibaan ay dhowaan aadi doonaan magaalada kismaayo si ay wadatashi ula yeeshaan maamulka jubbaland waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan idiin sheega casuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuiyadda federaalka soomaaliya ee ku matala dowladgoboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wadatashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada duruufaha siyaasadeed dalka uu galayna waa la socotaan hadda saa arkaysaan golahan labada aqal ah hal nin baa mucaarad naga ah keliya inta kaleo dhan waa arkaysaa muuqaal baad idin tawada daawanaysaa hal nin keliya mucaarad naga ah oo keliisa jirdeeda ka qaban doontaan marka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaanka dowladgoboleedka jubbaland inay micnaha ay ay ay micnaha diyaar u yihiin inay gutaan shirkanu waa wadatashi wuxuu kaloo sheegay in ciddii xildhibaanada u diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ay iyadu qaadi doonto wixii ka dhashaa annaga wax barbalama kalo jiraa ma laha watashigaas waan aadaynaa waxaan maqlayaa xildhibaanada garoomada laga joojinayo waxaasi su-aalaana weydiinaysa annaga ma hayno warkaas haddee dhacdana dee ciddii samaysa cawaaqibteeda ayaa la kulmi doonta markaan tagno aan ka bixi weyna markaas jawaabta idin siinaynaa dhowaan ayay ahayd markii axmed madoobe warqad uu u soo saaray xildhibaanada dowladda federaalka ee maamulkiisa matala wuxuuna ugu baaqay inay kismaayo yimaadaan